toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid a aas-aasayaasha ururka walaal afuri haddana ku sugan magaalada hargeysa kusoo dhowow bashiir barnaamijka waa dhawahay ridwaan aad aa mahadsantahay boqolkii boqol aadaan ku salaamaya sannad walba bashiir bishan barakaysan ee ramadaan waxaad xoogga saartaan in dad soomaaliyeed aad wax ka ururisaan oo dad soomaaliyeed oo tabaalaysan oo gudihii ku noolna aad ku afurisaan maxaa sanadkan idin hirgalay gaar ahaan bishan barakaysan ee ramadaan
ridwaan aad baa umahadsan tahay horta horta waxaan ka salaamayaa dadka donationka bixiyey iyo sideed iyo labaatanka danjire adduunyada kala jooga iyo dad ragga khatarta ah iyo dumarka khatarta ah oo maamulaya jikooyinka ku yaala dalka soomaaliya oo ay maanta ay yihiin soddon jiko waxaa isbedelay keliya in la galay wakti roobabka yar yihiin waxaa kaloo isbedelay in haynta jaabka dadka qurbaha jooga ay yar tahay waxaa kaloo isbedelay in dhaqaalaha adduunka o dhan oo stress uu ku jiro marka sagaashan iyo sagaal kun oo dollarna aan stress garan jirnay iyo sideetan iyo lix ma gaari karno laakiin waxay u badan tahay inaan lixdanka kun oo dollar aan dhaafi doonno sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waa gartay sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa hay-addan aad aas-aasteen oo fikirkan uu idinku dhashay dadka hadda aada afurisaan marka ama dadka idii qorshaysan in bishan aada afurisaan imisay dhan yihiin xaggeysa ku kala nool yihiin waxaa qorshaheenu yahay soddonka jigo horta capacity waxay leeyihiin ay afuriyaan ilaa afar kun oo qof afartaas kun oo qof waxay kala joogaan laga bilaabo doolow ilaa borama ay kala joogaan jikooyinka maanta waxay ka dhisan yihiin waxay ka taagan yihiin ay ka howlgalayaan hargeysa berbera laascaano gabiley gaalkacyo boosaaso cadaado hobyo horey u soco ilaa doolo marka mahad ilaahay waxaa ah in maamul xataa uu jiro idil oo joogta kismaayo bare oo jooga gobolada dhexe iyo cabdinaasir oo jooga doolow saddexdood inay yihiin guddiga maamula jikooyinkaas marka jikooyinka laftigooda maamulayaashooda waxay leeyihiin guddi saddex qofa oo experience khibrad weyn ule jikooyinka si loo rangareeyo oo controla lacagta soo gelaysa siday umaamulayaan siday u karinayaan xataa dietkooda xataa controlaya oo dhahayo afur lama baahna sanduus iyo bur iyo waxaas iyo waxaa loo baahan cunno kulul oo qofka calooshiisa gashay waa gartay marka see ku xulataan dadkaad afurinaysaan maadaama culaysyadu ay iska badan yihiin oo suuragal ay tahay in dad badan oo baahi qaba aysan soo gaari karin jikooyinkiina ama xarumaha dadka ku afurisaan
jikooyinkan horta hore waxaa waaye waxaa loo sameeyaa location fiican locationka fiican waxa weeye meel u dhow takhtar u dhow isbitaal u dhow ama suuq u dhow ama maarata maxaa muxuu ahaay meel goob waxbarasho u dhow meeshaasaan ku tuumaynaa masaakiinta badankooda inay joogaan mana u malaynaya aniga qof afur heli kara inuu inta tago kitchen jiko uu tago uu raashin qof kale ku haboon uu cunaayo soomaalida runtii markay noqoto dadka waxhayntooda ay yar tahay sariigtoodana waa badan tahay saas daraaddeed waxaan qiyaasayaa in jikooyinka maamulayaasha markaan la hadalnay oon u sameynay laba bilood ka hor barnaamij lao magaciisa xulo maskiinkaaga inay xushaan maskiinkooda meelaha qaarkooda masaakiinta aada ugu badan tahay waxay gaareen inay sameeyaan wax la dhaho quota ama qoondeen ay daabacaan tigidho boqol ah ama siddeetan ah ama laba boqol ah ay siiyaan masaakiinta ku habboon inay ka afuraan jikooyinkooda lacagaha marka aada ururisaan xaggey badankoodu ka yimaadaan ma qurbahay ka yimaadaan ma dadka kale ee ilaahay wax siiyey ama ganacsatada ah ee gudaha dalka ku nool ayaad ka heshaan
su-aal fiican ayaad maaragtay ridwan ka dhawaajinaysaa runtii lacagta badankeed sagaashan iyo sagaal ama boqol kiiba boqol waxay ka timaadaa qurba joogta sanadkan aan joogno qurbajoogta waxaa nooga mid ah oo danjirayaasha noo jooga africa waxaa kamid ah tanzania zambia south africa kenya iyo soomaaliya dhexdeeda soomaaliya dhexdeeda waxba kama helno marka qurbaha laleeyahayna waxaa waaye markaad ku darto australia america qaarad ahaan yurub oo dhan annaga laftigeena dadkan barnaamijka ka shaqeynaya kulligood oo gaaraya ugu yaraan afartan qof lacago waxaa jira jaabkooda ay ka bixiyeen ay ku shubeen magaalada la dhaho melbourne ay u gudbiyeen danjirihii guud ee hore laba kun laba kun iyo sideed iyo toban aan u habeenay u dhignay ramadaanka bilaa intausan bilaaban xataa maamulayaashii jikooyinka konton konton dollar ay bixiyeen inta aanan dad lacag weydiin annaga jeebkana gacanta gelinaa marka ugu horeysa guud ahaan marka la fiiriyo maamulaha dalka ka jira sharikado waaweynaa jira oo oo ganacsiga ka shaqeeya waxaa kaloo dabcan jiri kara dadka fara badan oo kaleo diyaar u ah inay inay wax qabtaan iyaga ma la kaashataan oo ma la kulantaan oo ma kala hadashaan inay gacan ka geystaan sidii dad intan ka badan loo afurin lahaa maadaama aan ognahay in dadka aan afurka heli karin ay ka badan yihiin dee afarka kun ee qof ee aad sheegtay inaad aad ka caawisaan afurka lama xiriirin laakiin waxaa la yidhi horta soomaalida soomaalida waxaa kuma madaa nin hurda sorry nin soo jeeda lama toosiyo dadka lacagaha xoogga le ka sameeya africa especially east africa waa beec mushtarka oo timirta soo dejiya oo soo dejiya maxaa la muxuu haruurka oo soo dejiya baasada iyo bariiska waa dadka lacagta xooggale ka sameeya dadka masaakiinta ah ama kuwa wax haysta oo awooda inay afurkooda karsadaan dadkaasaa laga rabay mas-uul inay ka noqdaan saboolka waayo bishiga ramadaan runtii ma aha bil la dherga ma aha waa bil la xasuusto masaakiinta baahida la dareemo kuwa baahanna wax la siiyo waxaan rubaalan dhaqan ka dhiganay inaan cunno badan masaajida aan geeno runtii masaajiyada dadka joogo waxay u badan yihiin dad badan oo maarata maxala muxuaha wadaado ah oo heli kara afurkooda ani ma garan karo maarata maxala muxuaha in afur inta lasoo kariyo la geeyo maarata maxala muxuaha goob cibaado ama goob waxbarasho waxaa loo baahan yahay goobta maskiinka jooga in la geeyo maxala muxuaha afurka dadka afuraayo laakiin haddii dadku aanay ka warhaynina soo ma jiri karaan dad aan si wanaagsan ula socon waxa aad qabanaysaan waa la furi adduunka ma aha wax shalay bilaawday sanadkan waa sanadkii toddobaad dad ayaa u istaagay inay maarata maxala muxuahay kumiyaal ka aruuriyaan walaalahood ay u gudbiyaan walaalahood kale barnaamijkan waa from somalia to somalia oo from somalia to somalia ma aha barnaamij maarata maxala muxuaha u baahan guba xataa dadka nala shaqeynaya anaga ma doon doono iyagaa na soo doonto oo nala shaqeeyo waayo waxa kan waa shaqo ah volunteer ah mushaar cid ku adagta male cid maarata maxala muxuahay kale dan gaara male dadkan marka aniga aan tuumayo inayna caawini karaan waa dadka suuqyada lacagta ka sameynayo waxaana jeclaan lahaa mustaqbalka sanadkeena sideedaad two thousand twenty in aan anaga iyaga aan u iibino qalabkii wax lagu korin lahaa oo iyagana ay goosaarta meesha taalla suuqa hilibka ay kamid tahay rootiga kamid yahay ay siiyaan kitchenkaas ku yaala suuqa masaakiintana suuqa intay baahi ahaan lahayen inay imaadaan suuqa ay ka afuraan sida dadka karsanaya afurka ay usoo doontaan goosaar ay u iibsadaan kuwana waa iibsanayaan kuwana bilaash bay ka cunayaan taasaa xaq ah waxaana ku gubaabinayaa dadka bec mushtarka ah lacagta xooggale ay ka samaynayaan suuqyada ku yaalo soomaaliya oo dhan inay xaaraan tahay haddii aysan maarata awood aysan u lahayn inay quudiyaan masaakiinta agtooda jooga waaya bashiir haddii su-aal kale aan ku weydiiyo inta badan meelaha waaweyn ama magaalooyinka waaweyn ayaad sheegtay inaad ka howlgashaan laakiin waxaa jiri kara dad ku nool meelaha miyiga xaaladda soomaaliyana waan la soconaayo hadda meelo aad u fara badanoo waxaa jira weli roobabkii loo baahnaa aan helin meelaha qaarkood abaare ayaa ka jira dadkaas ma isku xilqaantaan in ama idinka wax u qabtaa ama dad kale xataa la kaashade in laftirkooda aad ka warhaysaan xilligan bisha barakaysan ee ramadaan
erdwan su-aal wanaagsan waaye hadda for example arrintaas aniga ay saameysa aniga waxaan jooga hargeysa toddobadii lixdii sano na soo dhaaftay waxaan afur geyn jirnay dakhtarka dhimirka siddeetan qof ama siddeetan shan qof ku jirta oo dumar iyo rag ah ayaa waxaan siin jirnay cunno taya leh afur ahaan bacdama xataa aan afur lagu lahayn laakiin nasiibka waxay noo ahayd dad tirsan oo meel noo jooga afurkii aan u keeni karno sanadkan afartii maalmoodoo na soo dhaafay hadda ramadaanka aniga waa haleeli waaye inaan cunto aan kariyo aan geeyo dakhtarka dhimirka hargeysa waxa ay qasab ugu noqotay inaan laba boqol oo fuusto oo biyo ah aan iibsado oon geeyo maxala muxuu ahay dadka reer miyiga ah oo ku nagaaday dhulkoodii oo jooga positionkii ay deganaayeen xoolaha u joogeen awoodi karin inay magaalada aadaan biyo haysanin oo weliba weerar uu kusoo qaaday maxala muxuu ahay duurjoogtii ay biyahoodii xadayaan ha noqdaan daanyeero ha noqdaan maxala muxuu ahay xoolo kale marka waxaa aniga go-aan ahaan loo keliy inkastoo biyaha laftigooda afur ay yihiin waxaan go-aan aniga iyo cabdiwahaab danjiraha jooga hargeysa iyo aniga aan go-aan ku gaarnay lacagaha noo soo gaara inaanan cunto ku karina biyo xataa aan u siino dadka reer miyiga ah ku nool aniga weliba waxaa ii dhow salaxley waxaa ii dhow maxaa la muxuaha xaabaale abaas weyn dad rafaadka adduunka haystaa jooga meeshaas oo barkadna lahayn biyana haysanin haamaho maxaa lahay haano haamahoodii biyahana ay maran yihiin hargeysa ahaan bacmushir dadka jooga iyo dowladda waa ognahay in uu jiro barnaamij wasaaradaha iyo booyadaha hore loo iibiyey oo u shaqeeyaa jira aniga barnaamijkaas ma ogi waa heer qaran oo maarata maxaa muxuahay local authority ay sameynayaan aqoon mali waxaa maarata maxaa muxuahay ka socdo gobolkan murdajeex aniga aan joogo laakiin waxaan ku hubaa lacagta walaala furi ay noo noo soo diraan in boqol kiiba boqol loogu biyeeyo dadka aan tuumeyno inay maarata maala maxaa rafaad biyood haystaan waxaa jira qaar aan biyo u geyno dhehen walaal waa haysanaa maanto shirkadaas dhismaha ayaa noo keentay biyo qoladaasaa rafaadsanee usii gudbi meeshaas waa dhacday mararka qaarkood waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aada umahadsan tahay boqol kiiba boqol dhegaystayaal toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid ah aas-aasayaasha ururka walaal afuri intaa mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajiyo idinle nabadgelyo